xafladan waxaa tito shahaadooyin iyo abaalmarino shar duwan laka gudoonsiiyay arday dhammaysatay kitaabka dhaxalka langu hadlay waana la kabiyay masjidka siinaay ee degmada kismaayo use akhriyay sheekh mawluud maxamed aadan iyo lakagobodii masjidka siinaay ee kismaayo walibana munaasabada goobroogku ah ee maamulka degmada culama waalidiin hana kumid ee maamulyaalka madarasooyinka magaalada kismaayo iyo qeybo shar duwan ee ardayda lanqobaday xaflada ankoreen hana kumid ee ardayda dhammaysatay kitaabka iyo habandhikeen walyaabo iyo barade وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب على ما أنعما حمدا به يدل عن القلب عما ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من dhinaga kale waxaana ku mid ay ulmaawadiinta ku qeybka leh xafladda iyo ardayda kala dardaarma iyo bulshada diirseen walayo baradeen muhiimadda laysugu yimid waxaa weeye inaynu tarxiibinno oo aan kala qayb qaadanno farxadda ardadii ilaahay uu waafajiyey inay cilmigaa dalabto taamna yeesho oo kitaabkaa uu u dhammaystirmo weliba ay xifdiso inkastoo laga yaabo inay lambar kooban yihiin laakiin waxaan leeyahay hanii-an lakum bishaaro ayaa idiin sugnaatay nusuus fara badan baa ku soo aroortay cilmiga sharciga ah sheekhii iyo ardadii iyo xertii iyo jamaacadii iyo guddidii masaajidkan joogtay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigoodi iyo kii waalidkooda laga dhaafo miisaankooda aakhara allah ugu kordhiyo sheekha darsigan akhriyey iyo duruusta kaleba masaajidka ka warada sheekh mawliid allaha barakeeyo allaha barakeeyo cilmigiisana cilmi barakeysan allaha ka dhigo caafimaadkiisana allaha badiyo si uu usii joogtay duruustan oo kale ardaydii ka faa'iidaysatay iyagana waxaan leeya ilaahay ha barakeeyo cilmigay barteenna cilmi iyagana anfaca ummatul muxamedkana ay ku anfacaan allah ka dhigo akhriyo markuu soo akhriyo oo isaga uu diyaarin iyo axad kale inuu u akhriyo isu diyaariyo kitaabka mar walbaba waana la sheegay hadda culimmadu waa loo sheegay waa bixin wax walba oo la bixiyaa infaaquna waa ku kordhaada ka dambeyntii sheekh mawluud maxamed aadan iyo ka dheeraday marxaladoo shal duwan ee ardaydu hamareen kitaabkan caawa aynu u fadhino khatinkiisii inuu inoo gebagabeeyey muddo kooban bil iyo wax yar ayuu socday bil iyo habeenno ayuu socday waxaa marka ilaahay fadligii ah oo ka mid ahaa waxyaalaha mubayisaadkiisa inuusan hal habeenna baaqanin habeenkii aan bilownay ilaa habeenkii aan dhammaynay inuusan marna inaga baaqanin uu muddo kooban inoogu dhammaaday marka waxaa kaloo u mahadcelinayaa ardadii ee ku samirtay ee xifdiday ee caawa loo fadhiyo in lagu abaalmariyo oo jaa-iso lagu siiyo runaanta way badnaayeen inta way ka badnaayeen laakiin waa la kala hadhay waxaa caawa sagaal arday baan ka dhegaystay kitaabkaas sagaal arday baa min bidaaya ilaa nihaaya kitaabka ka dhe yaan ka dhegaystay waa boqol iyo shan iyo toddobaatan beyd wey kitaabkaana muhiimadda uu leeyahay sheekh maxamed baa ka warramay cilmiga dhaxalka ayuu ku saabsan yahay